الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبيhi mحamdi صلى الله عليه وaلiه وصaحبi وsلم witrigii baynu markaa soo xuseynay aynu kusoo jirnay dabeedna waxa uhi wlأfضل sida wanaagsani ee dheeraadka waxa weeye taqdiimuhu inuu horeysiiyo oo aanu uba seexanin baa witriga isku qadiimto caqiiba sunati اlcishaa salaada cishaa in markuu labada ragcadood ka dambeeyo tukado inuu witrigana raaciya iska wanaagsan ilaa an yakuna lahu inuu ahaaday mooyaane qofkan tahajudun kicitaan habeennimo salaatuleyl iyo tahajud waxaa caamsan salaatuleilka tahajudkuna waa hurdo mid laga toos waktigii hurdada laga soo kaco kala tukadaa la dhahaa marka haddii aanu habeenkii kacayn in uu horeba kasii tukado cishaayiga dabadii baa wanaagsan waana siduu dee nebigu ukala qaadaya calayhi salaatu wasalaam fal afdalu markaa waxa fadli badan taakhiiruhu in uu dib dhigo liyutira bacdahu kicitaanka habeennimo dabadii si uu witriga ula yimaado markuu salaatuleilka tukado dabadeed si uu witrigana ugu sii xigsiiyo walow awtara haddii witrigii la yimaado oo matal bacda cishaayiga buu qofku witrigiisi iska qadintay saddex iyo shan mid kastaba ha ahaato uma araada dabeetana waxa uu doonay tahajudan inuu markaa salaad u kaco sallaa wuu tukanayaa matna matna laba laba ila nebigu waxa uhi calayhi salaatu wasalaam salaatu layl matna matna waa laba labaa loo tukanaya ninkani witrigiina waa qadime ogow walaa yuciiduhu sooma celinayo oo dee waxaa xadiidku inkastuu ahaa ijcaluu aakhira salaatikum witran kol hadduu qadimay dee witriga dambuu soo celiyaa waxa uu noqonayaa markaa mid xadiidkaa diidaya walaa yaxtaaju umana baahanayo ilaa naqdihi ku burintiisa birakcatin in lagu buriyo qabla tashahud ataxiyaadka ka horeysa qowl baa isagu waxa uu leeyahy ninkani haddii uu witrigii hore u qadimay dee ragcaddii keliahayd ee u dambeysay mid kale ha ka dabageeye iminka markuu salaatuleilkii dhamaysto tahajudkii kolkuu dhamaysto tii bacda cishaagii uu tukade kelidahay mid ha ka dabageeyo ha ku naqdiyo macnaheedu waxa wey ha ku shafciyo kolka labadaasi ay isla shafcoomaan ayuu dabeedna mid dambe oo keliya tukanayaa buu leeyahay qowl taana waxaa ka hor imanaya xadiidkii abi daawuud ee uu nabigu uhi laa witraani fi layli habeen keliya laba witri ma jiraan sidaa darteed qofku hadduu witrigii hore u tukaday dabeedna wakti dambe uu iska soo baraarugu haleelay waxay ilaahay u qadaray ha tukaday yaanu soo celinin wayundabu waxaa la suneeyey anlaa yatacamada inaanu ukasin bacdahu witrigaa dabadii salaatan salaad inaanu ukasin oo dee waxaa u xusayay qofku inuu salaada iska wado habeenkii buu nebigu xusayay dabeedna markuu subaxa ka baqana inuu witri la yimaado wayundabu taraawiix salaada taraawiixda iyadana waa la suneeyey waa qiyaamu leyli fii ramadaan wahiya taraawiixduna kula laylatin min ramadaan fii kuli laylatin min ramadaan iyada oo lala iman doono habeen kastoo bisha ramadaana cishruuna rakca waa labaatan ragcadood wey marka taa witriga laga daayo oo fi ljamaacati lagu tukanayo waa masalo dee culimadu ay ka hadlaan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dee koob iyo toban buu tukaday saddex iyo tobanna waa la sheegay iyadoo sunnihii cishaayigu ku daray la yidhaahdo tan labaatan kan markaa adigu waxa uu dabeed asxaabta u sheegay hadduu sii wadi lahaa inuu ka baqay in lagu waajibiyo markaa sababta uu joojiya ay taa ahayd markii u dhowr habeen asxaabta ay ku xidheen dabeedna usoo bixi waayo habeenkii dambe laakiin sayid cumarna dee waa kii asxaabta ururiyey ubay ibnu kacbi imaam uga dhigay dabeedna lahaa imika kama baqayno in laynagu waajibiye sidaa lagu tukado labaatankaasa laga dhigay markaa qolyahale way bannaan tahay halkaa waxay kasoo qaateen ijmaacu saxaaba oon arrin sahlan ahayn ila diinta siday ugu aswabsanayd bay ayay ufahmeen cid cumar ku qabsatay may jirin asxaabtii oo dhami halkaasay ku tukanayeen waxaa kale ay soo qaataan xadiidkan aynu xuseynay ahaa salaatu leyli matna matna laba laba in loo wada ayuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo qofku intuu kale uu tukanayo dabeed wakti muu kusoo xadiday maalaya cadad bay yidhaahdeen intaa kadibna watriga inuu kusii xigsiinayo idan qofku de waa ziyaadin karaa bay leeyihin intaa koob iyo tobanka waa laga ziyaadin karaa ziyaadatu tatawuc baanay noqonaysaa adiladaasaana muujinaysa oo tusinaysa afarta madhabna kolley waa siday qabaan malik mooyaane maalikiyadu iyagu lix iyo soddon iyo xooba yidhahna way kasii badiyaan wayusalimu waa salaamo nafsanayaa min kulli rakcatayn laba ragcadood oo kasta qofku markuu laba ragcadood tukadaba waa inuu salaamo nafsado wa yuutiru bacdaha jamaaca witri buu tukanayaa salaatu taraawiix dabadeed jamac baana lagu tukanayaa witriga ilaa an yataha ilaa liman yatahajad wa yuakiru qofka tahajudka ukacaya mooyaane oo dee kaasi witrigiibuu dib dhigayaa markaa dee may sheegin waxaan faraha badan in la daldalayo ee la dhex kelinayo ragcadaha ma sheegaan kuwan madhabka waa kolley waxyaabaha lagu dardalo o dham aan madhabku sheegin waa duruqa sufiya un bay haaliban ka timaada wayaqnutu fi lakhiira ragcadda dambe qunuut buu la imanaya fi nisfi alakhiir labadaanta shan iyo tobankeeda dambe ayuu ragcadda u dambaysaa ee witrigaa qunuudkii la imanaya biqunuuti subx oo kale uma yaziidu waxa uu kordhinaya ducadan odhanaysa allahuma inaa nastaciinuk ila akhirih wanastakfiruka wanastahdiik wanu'minu bika wanatawakalu calayk wanufni calayka bilkhayri kulih nashkuruka walaa nakfuruk wanaqlacu wanatrukuk wanatruku man yafjuruk allahuma iyaaka nacbud walaka nusali wanasjud wailayka nasca wanaxfi narjuu raxmataka wanaksha cadaabak ina cadaabaka aljidu bilkufaar ducadaasuu akriyaya marka macnaha intaasuu ku siyaadinayaa buu leeyay waa waqtu lwitri wataraawiix labadaas isaba socdaa witrigiiyo taraawiixda waktigooda maa bayna salaati alcishaai wa tuluuci lfaj fajr marka salaada cishaai la tukado iyo waaga berigiisa inta ka horeysa ayuu waktigooda joogaa oo dee nebigu calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa markaad subaxa ka baqdo fa awtir witrigii markaa la kaalay wa yusalli duxaa qofkii muuminkaa wuxuu tukanayaa salaatu duxadii wa aqaluhaa inta u yarina rakcataani waa laba ragcadood wa akmaluhaa hamaanin sideed ragcadood baa ugu fiican oo ugu kaamilsan wa akharuhaa ithnata cashra waa laba iyo toban ragcadood nabiguna calayhi salaatu wasalaam sanadkii maka uu furtay xataa safarka inuu ku tukanayo waa la sheegay salaada ah oo salaadaha sunnaha ee safarka uu ku tukanayay bay kamid ahay sideedaasaanu tukado inta ufiicana salaatu duxa markaa wayusalimu min kulli rakcatayn laba ragcadood markuu tukadaba salaatu duxadan mar buu salaamo nafsanaya wa waqtuha min irtifaaci shams qoraxdu markay kor uga soo go-do dhulka ayaa salaatu duxada la bilaabaa ila zawaal ilaa qoraxdu inta ay bartanka gaadhayso wixii ka horeeya waa joogaa markaa koob iyo tobanadii iyo koob iyo tobankii iyo barhkii iyo qofkii muuminka hadduu iska gala masjidkii dee zawaalkii may gaadhina wuu iska tukan karaa salaatu duxadii intaanu gurigiisaba ka bixin sideedii subaxnimona dee waaba iska tukan karaaba hadduu masjid galana wuu ku tukan doonaa fadligeedu waa badan yahay wa kullu naflin muaqat waa mubtado khabarkiisii dambeeye la soco farad sunno kasta oo wakti leh kal ciidi waaba salaadii ciid iyo waduxaa salaatu duxadan aynu soo sheegay iyo walwetr witriga aynu ka soo hadalnay wa rawaatib alfaraa'id salaadaha faradka rawaatibtoodii weeyaanba ee idaa faata marka uu tago sunnaha waktiga lehi nudiba qadaa'uhu abadan weligiiba in la qaleeyaa sunnaha oo marka dee waxaa loo daliishanayaa xadiidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam labadii ragcadood duhurka ka dambeeyey qolyo waftiya waxay ka afsaamiyeen casarka dabadeediina uu tukanayay ee dabeetana la weydiinayuu lahaa waa laiga mashquuliyey salaadii subax markii ay ka seexdeen rasuulkii asxaab iyagoo musaafiriina waxaynu soo marayn barqadii intuu halkaa u baxay inuu salaadii loo adaamo loo aqiimo dabeed sunnihii ka horreeyeyna la tukaday qofkuna haddii cudurdaar uu leeyahay oo camalkii sidaa uu ku dhaaf isagoo waktigiisii sameeyey oo kale unbaa loo qoraya wa idaa fucila sunnihii haddii loo sameeyo madal sunno muaqata maahae waxaa loo samaynayaa licaaridin shay soo dariyo cusub kalkusuufi waaba dayaxmadoobaadki iyo qoraxmadoobaadkii unbuu uga jeedaay walistisqaa'i waa roob doonti wataxiyati waa taxiyat lmasjid walistikhaara salaadii markaa istikhaarada la odhanayay lam yuqda dee kuwan lama qaleeyo kuwa iyagu muaqat ma aha ee waa licaarid oo qale male waarid maaha qalahooda wannaflu fi lleyli sunnaha habeenkii la tukadaa mutaakidun waa mid aada usii adag waa in qalla haba yaraado dee qur-aankuna inta uu ammaanayo iyo axaadiistu ay ammaanayso aada baad u aragta sunnaha marka habeenkii la tukanaya aada buu uqiimo badan yahay haba yaraado waxyaabaha ruuxda aada u toosinaya ayuu ka mid yahay shaydaankana qofka ka eriyay wannaflulmutlaqu sunnaha iska sii daysan fi leyli habeenkii la tukanayo afdalu waxa uu ka dheeraad leeyahay min almutlaqi fi nahaar sunnaha maalinkii la tukan lahaa ka habeenkii baa ka fadli badan ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an wa aqwamu qiila ina laka fi nnahaari sabxan طawiila ina naashi'ata alleyli halkaa dambe tagade halkaa dambe habeenka kicidda la kacayo ee macnaha salaada loo kacayo hiya ashaddu wad'an xagga deganaanshaha iyadaa wanaagsan qofkii uu aada u degan yahay wa aqwamu qiila xagga dhegaysiga hadalkaa dhegaysanayso iyo qirada qur-aankaas dhegaysanaysana iyada ayaa wanaag badan ciladuna waxay too lagu yihi habeenkii tuko ina laka fi nahaari sabxan tawiila dabaal buu leeyahay qofka uu shaqadii iyo hawlihii dabaaranaya maalinka marka laakiin habeenkii kolkaa sawdka uu go-o sanqarhuhuna ay istaagaan oo qofku salaad isu taago u akriyayo ama jamacba akriyayaan waxa ay runtii tahay miduu aada u dhagaysanayo qof wa afdalhu balaada sunnaha habeenkii weeye waxa ugu fadli badan buu asudus alraabicu waalkhaamis suduska afraad iyo suduska sanaad oo wada socda labadaa in la wada tukado in qasamahu astaasan hadduu habeenkii lixyaal uqaybiyey lix lix hadduu uqaybiyey dee habeenku sidaad ogtahay marka lixda subax lixda habeennimo laga soo bilaabo galabnimo lixda subaxnimona la gaadho waa labayo toban saacadood labayo tobankaasina waa lix meelood oo min laba ah markaa suduska koobaad ka labaad ka saddexaad saddexdaa sudus halkay ku joogsanaya dee waa lagu xisaabbadooweeyuna wax si adag maaya waa laba-iyo tobanka habeennimo laba-iyo tobankii habeennimo haddii saddexdaa sudus isku taageen suduskii afraadna waa kowdii iyo labadii ayuu isaguna noqday suduskan shanaad uu kuu sheegayaana waa saddexdii iyo afartii marka waa laga bilaabo halkee kowdii laga bilaabo ilaa afartii habeennimo intaa weeye labada sudus uu kuu sheegaya kowdii ilaa afartii oo waa suduskii afraad waa labadii saacadood ee afraad iyo labadii saacadood ee shanaad afartaasa marka la isu geeyey ayaa ay ka bilaabmeen saacaddaa koobaad ilaata afraad waxay ugu fadli bateen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay salaad oo dhan inay u fadli badan tahay salaadii nebi daawuud calayhi salaam soomna inuu fadli badan yahay soomkii nebiyullaahi daawuud maalin dhaaf baanu ahaan jiray soomkiisu maantuu soomayaa berrina wuu afuraya waa ka ugu dhibaato badan nafta maalin walba soom cusub bay bilaabaysa salaadana kaana yanaamu nisfa alleyli wayaquumu hulutha wayanaamu sudusa habeenka niskiibuu seexanaya waa ilaa labiyo tobanka dabeed thuluthu lleyl habeenkii marka saddex meelood laga dhigo saddex meeloodoo min afar ah afar saacadood buu cibaado u taagnaanaya haddana labada saacadood ee dambe shanta iyo lix ayuu seexanaya sidaasuu ahaa saaca oo saacadiisu sidaas ah mar hadduu ku tilmaamay salaata ugu fadli badan inay taa tahay de taasaynu u qaadanay buu leeyahy fain qasamahu nisfayn haddii uu habeenkii laba meelood u qaybinayana lix hore iyo lix dambe fa afdalhu lakhiir ka fadliga badani waa ka dambe lixda saacadood ee dambe inaad qayb kamida ka cibaadaysato aw ahlaaan falwsat in qasamahu ahlaaan hadduu habeenkii saddexya u qaybiyeyna falafdalu athuluthu alwsat thuluka saddexaad wey markaa thuluka saddexaad macnaha afar saacadood kolka ilaa tobanka habeenimo saddexda saacadooda kusii xiga ayaa markaas dee asbaliyadu ay noqonaysa labadiisa saacadooda dee weliba dambe dee xaggaa usii raacda waxa u ihi markaa wayukrahu waxa la karaahaystay bu uhi qiyaamu kuli layl daa'iman inuu qofku habeenkii oo dhan yidhaahdo waan isugu bixinaya oo de waa kii asxaabta nebigu kala dardaarmaya calayhi salaatu wasalaam ee lahaa haddii aad de habeen oo dhan tidhaahdo waan tukanaya ishaaduna way daciifi doontaa adiguna waa tamar daraan ehelku xaq buu kugu leeyahay martidu xaq bay kugu leedahay jidhkaagu xaq buu kugu leeyahay iyo ishaadu inaadan dee ka dhigin mid khalaas marka qofku waa inuu marna cibaadaystaa weliba waktiga yareen badnayn waktiga badanna iska raaxaysaa sidaasuu markaa uwadaya sidii loo diidayba inuu uxidhiidhiyo soomka alwisaalu fi soom sidii oo kaleetana la diiday oo waxaanu qofku daa'imi karayn wayundabu waxaa la suneeyey bu ihi iftitaaxu tahajudi birakcatayni khafiifatayni laba ragcadood oo fudfudud qofku inuu marka hore si quman u tukado siduu nebigu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ay asxaabtu ka soo warinayaan xadiidka saxiixa marka u horeysuu kaco laba ragcadood oo fudud buu tukanaya si naftii ay nashaato iyo firfircoonaan u hesho marka u horeeyaba kolkuu labada ragcadoodna ka siiyo ayaa dabe dhaqdhaqaaqa faraha badan bay qaadanaysaa awood badan wayawi tahajuda cinda nawmi marka uu sii seexanayo qofku tahajud buu ayuu niyoonaya macnuhu wuxuu ka faa'iide yahay qofku hadduu niyoodo buu xadiidku sheegaya camal saalixa ama salaadba dabeedna uu ka seexdo kolkii horena waa niyeysnaa fakaanamaa facala wuxuuna ka dhigan yahay isagoo sameeyey oo kale ila niyo saalix oo wanaagsan bay ahayd walaa yactaadu minhu kama caado dhiganayo salaada aynu soo sheegnay ilaa maa shay buu ka caado dhigan yumkinuhu dawaamu calayh inuu sii wadaa wixii ay u suuroobaysunbuu wadi karaa bilaa darar i dhibaato la-aan camalka wixii aada wadi karaysa ee hadhow aanad ku fashilmayn ee aanad ka tegayn kaasaa la qaatay inaad marka horeba jidaysato xadiidkii saxiixa waxa uu ahaa axabu lacmaali ila allahi adwamuha wa in qal aw kamaa qaal camal waxa ugu fiican ka uu addoonku daa'imayo ilaahay kaasuu ugu jecelay haba yaraado haba ragcadoodba haado dad saddex ragcadood un laasimto ama shan ragcadood un qaar aad bacda alcishaai tukata iyo qaar aad qabla subax tukatada marka adaanka hore dhaco waa runtii dee bilaa darar wey wax dhibaato badana ma siile sidaa awgeed fadligeedina waa badan yihi wayusalimu min kulli rakcatayn laba ragcadood walba markuu tukado wuu ka salaamo naqsanaya ila mathnaa mathnaa bale haddaba fain jamaca rakacaatin rakcado badan buu isu geeyey qofkii habeenkii salaada tukinay tukanayay bitasliimatin mar quraan u salaamo naqsaday aw tatawaca birakcatin ama ragcad keliya ayuu ku sunaystay dee jahza way iska banaan tahay oo iyada qudhigeedu waa wax la ogol yahay fanaflu lmudlaq laa yataqayadu bicadad sunnahaas wax cadada ma leh waa badin karaa wuu yarayn karaana aa mudlaqaa oo marar fara badan bay dee axaadiista ku arkaysaa uma sallaa maa qudira lah dabeetana qofkaasi waxa uu tukaday wixii loo qadaray ama jumcada kuwii ka horreeyey ha haato ama salaatuleilkaaba haato inta loo qadaray waxaa laga fahmayaa dee qofkii waxba laguma qaydin waa inta daaqadiisu ay tahay u karo marka hadduu ragcado badan tasliim keliya isugu geeyo iyo hadduu sunnahii ragcad keliyaba dee witrigii ka dhigo way iska banaantay walahu qofkii waxa uu xaq u leeyahay habeenkii cibaadaysanayay atashahudu fi kuli rakcatayn inuu laba ragcadood markuu tukadaba mar atixiyaadsado taa hore tii salaamo naqsiga ahayd maogta aw halaatin saddex ragcadood marka uu tukado inuu ataxiyaadsadana waa heli karaa aw arbacin afar inuu markuu tukado atixiyaadsana inuu ataxiyaadsadana waa heli karaa wain kasurad haba badata bu uhi atashahudaat atixiyaadyadu haba bateene kol haddii uu labadii ragcadood marka uu tukadaba mar atixiyaadsanayo u wadi uun tobankii ragcadood shan atixiyaadku gelin doonaa atixiyaadyadu haba bateen laakiin midhka la diidayaa waxa weeya in uu dee sidii aynu hore usoo marnay waaba kan soo wadee ragcad keliya iyo atixiyaad ku beego walahu waxa usugnaaday qofkii tukanaya habeenkii salaada an yaktasira inuu ku gaabsado calaa tashahudin waaxidin atixiyaad keliya oo fi lakhiirati ragcadda u dambaysa ah ama saddex ha tukado laba saddex afar ilaa toban hadduu atixiyaad keliya ka dhigo iyo hadduu tasliim keliya ka dhigo iyo hadduu ka badiyo intaba waa iska banaanta laakiin midhka la diiday waxa weeye walaa yajuuzu ma banaana fii kulli rakcatin ragcad walba ragcad walba inuu yidhaahdo atixiyaad gaaraan siinaya oo afartii ragcadood afar atixiyaad baan siinaya dee iyadu ma suuroobayso taa waa la diiday haddaba sunnihii buu ka hadlayaa xagga faradka masale uu kaga duwan yahay oo dee kordhintii iyo nuqsaanintii ah inay niyada un la jaan qaadayso oo dee kor haddii uu isagu almutatawicu amiiru nafsi kor haddii isagu naftiisii amiir uu yahay oo kordhinna karo yarayna karo ilan salaadii faradka ahayd lama yarayn karayn lamana siyaadin karayn sunnihin laakin dee qofkii waanu badsan karaa waanu yarayn karaa taasuu ka warramay kolka waidaa nawaa cadadan qofkii haddii uu cadad niyoodo masala afar ragcadood oo kale falahu ziyaada inuu kordhiyaa uu leeyahy oo lix ka dhiga ama sideed wanaqs iyo inuu yareeyo laba kusoo gaabiyo bishardi an yugayira niya niyadii waa inuu bedelaa laakiin qablahumaa ziyaadada iyo nuqsaanta ka hor markanaad afar ragcadood niyootay kolka hore ee doonaysa inaad laba kusoo gaabiso intaanad gaabinta gudagelin horta niyood markaad doonaysa inaad laba ka dhigsan sii niyood horta sidoo kale marka aada doonayso inaad ka ziyaadiso afartii ragcadood eed markaad xidhanaysa niyootayna intaanad kordhinin horta si niyood inama alacmaalu biniyaat bale laakiin ragcaddii shanaad haddaad gasho adoon soo niyoonin waa inaad dib u noqotaa ood soo niyootaa horta ilaa waxaan muctabarka ay ku noqonaysa lagu tixgelinayaa niyadiia an yugayira niyata qablahumaa baa shardiga falowna waa arbaca afar ragcadood buu niyooday markuu salaada xidhanaya fasallama min rakcatayn laba ragcadood markuu tukaday buu iska salaama naqsado hawl deg degaa ku timi amaba wuu daalayba biniyati naqs intaanu gaabinna wuxuu niyooday inuu gaabiyo ejaasa way u banaan taho waa si aynu sheegaynay qaacidadaynu sheegnay misaalkeedii wey aw bilaa niyatin ama isagoo niyoonun baabu laba ragcadood ku salaama naqsadee camdan baanay ka ahayd batalat salaadiisi way burtay ila waa cabas maxaa yeelay muu niyood oo u dabeedna soo gaabiyo aw sahwan buu u gaabiyey afarta markanuu labada ragcadood ka dhigay muu dareensanay inuu afar niyoode sahwi bay ka ahay atama arbacan afar buu ukacayaa dhamaystiraya labadii hore wuu ukacaya wasajada lisahwi sahwigiina dee waa usujuudaya kolka sunayaashiibuu marka ka hadlayaa ay wadaaye wayundabu waxaa loo suneeyey liman dakala almasjida qofka masjidka gala an yusaliya rakcatayn laba ragcadood in uu tukado taxiyata liajli taxiyati lmasjid kulamaa dakala mar kastuu galaba labadaa buu tukanaya wain kasura dukuluhu fii saacati saacad keliya haba gelidiisu dhowr jeer haba noqoto saacad keliya afar jeer galo alaabu dabadda kasoo guraya markuu soo galaba de ha tukado tacqiib noqon mayse waa fadli unbuu kororsanaya oo haddii imika qofkii ah kala wareegtaan oo jihadan kale iskaga timaadaan dee waa inay sasalaantaan u haddana oo haddana way isku soo baxdeen intoo kala tagteen dee ma duugoobayse way sasalaameysaan un taxiyatulmasjidna de waa salaamtii masjidkaba isaguna xadiidka kolka lafdigiisa la eegana dee midkiin marka uu galo masjidka yuu fadhiisanin buu ahaa ilaa laba ragcadood tukado masjidulxaraamkana isaga salaamtiisu ee waa tawaaf inuu ku bilaaban weeye marka wain kaura dukuuluhu fi saaca saacad keliya dhowr jeerbaha soo gala hadduu doonayo wayundabu waxaa la suney wayafuutu dheh watafuutu ay ragcataani bilqucuud fadhigay ku tegayaan waktigooda waa intaanu fadhiisan laakiin haddii uu fadhiisto waktigoodi waa tegayaa waa camdan maca tuuli lfaasil haddii xoogaa la joogo waktigiina dheeraado ogaana aada u fadhiisatay wey laakiin haddaad isilowsantay waad ukici ama waktiguba hadduu gaaban yahay oan u dheeraanin waad kici doontaa waad tukanaysa walow nawaa rakcatayni muطlaqan laba ragcadood buuba iska xidhayba taxiyana ulama jeedin aw manduura amaba qaar nedera bay hayaen oo waajiboo lagu lahaa aw raatiba ama salaadan la aadaamuu usoo galay raatibadeediibuu ku bilaabay masjidka aw fariidatan faqad amaba waxa uu u tukaday dee salaad farad buu ku bilaabay masjidka markii horeysu soo galay aw ilfarda wataxiya ama markuu faradka xidhanayay duhurkii uu soo galayba wuxuu ihi duhurkiina iska xidho taxiyatulmasjidkiina u niyood xasala labadani way xasilayaan maxaa yele de xadiidku wuxuu sheegay salaanta masjidku inay salaad tahay muu odhanin mid mustaqila ha noqoto bacdu culamaa inkastoo yidhahdaan mid mustaqilay ubaahan tahay haddana qofkii labadaba waa isugu wada xasilaya oo tafaasiil lagu diidayaa may jirin wey salaad un baa la sheegay ha tukada un baa la salaad laba ragcadood ha tukada laakiin salaatuljinaasa iyo ragcaddii keliyaba wetriga ahayd iyo sujuudu tilaawihii iyo sujuudu shukrigii iyo kuwa taxiyatulmasjidka kuma xasilayo oo lafdiga xadiidku dee laba ragcadood buu sheegay salaatuljinaasaduna dee maba laha laba ragcadood waa salaad la taagan yahay wey oo rukuuciyo sujuud ba lahayn tan kale iyaduna sujuudu shukriga iyo sujuud tilaawahayana dee mabaha iyaguna laba ragcadood wakadalik xabadii kaliyahayda watrigiina isna waa lamid kuma xasilayaan kuwa waidaa dakala alimaamu fi lmaktuuba salaadii faradka ahayd hadduu galo imaamkii dadka tukinaya aw sharaca almuadinu fi liqaama ama ninkii muadinka ahaa ilan inuu isagu aqiimaabay ahayde aqiimidiibuu bilaabayba kuriha waxaa la karaahiyaystay markaa iftitaaxu kulli naflin inuu sunno bilaabaa waaba karaahiyada ataxiyati warawaatibi wagayrihima waxyaabaha dee markaa aan banaanay waxaa kamid ah sunnaha inu ujeedno taxiyatulmasjidkii rawaatibtii kale iyo sunno kale midnaba ma bilaabi karo kol haddii salaadii la galay laa salaata idaa uqiimat almaktuuba waa xadiidkii u nabigu kulahaa calayhi salaatu wasalaam sidaas tan macnaha un kaga hadlaya mar haddii faradkii loo aqiimo tu kale ma jirto laa salaata idaa uqiimat ilmaktuuba tii faradka ahayd buu markaa ku qayday tii faradka ahayd haddii loo aqiimo salaad salaad kale ma jirto tan un baa markaa awlawiyadda la siinaya maxaa halkaa laga fahmaya inuu xadiidku dhadhanka uu bixinayo ama macnihiisuba yahay faradkaa muhimadda la siinaya laakiin sunnaha ah looma dhaqaaqayo markaa faradkii kale sida loo jamcinaya de waataynu soo marnay inuu qofku yidhaahdo ka gaadhsii bal intaa uu yaro aqiimaya iyo intaa uu maaragtay safka la isku hagaajinaya iyo taasaa mashaakil keenaysa isagiina khushuucdii way ka lun oo deg deg bay kaga dhacaysa salaada de waxaana laga yaabaa fadiilatu taxriimna way dhaafay oo allahu akbartoo dee imaamka lala xidhaa wax sahlan may ahayn wannaflu fii baytihi afdalu min almasjid qofku inuu gurigiisa ku tukado sunnaha ayaa fadli badan oo masjidka ka fadli badan oo markuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam guryihiina xabaalaha ka dhigine salaada badh u yeela oo salaada qaarkeed waxaa ku tukataan guryihiina taasi waa sunnihii maxaa yeelay dee faradka waa kii tamaniyaya lahaa dadka ka hadhaya can aljumucati waljamaacaat inaan guryahooda ku gubo ayaan tamaniyeyba waase ku adag taha nin qayiilaya ama xalqadii jaadka fadhiya inuu yimaado waa ku adagtay noocaa lagu gubi lahaabuu isagu markaa ahaan lahaa dee qofkii haddii aanu jamcu dhaafayni wey ayuu guriga ku tukanaya oo masal dee marka gurigaaga ku dhow yahay oo kale masjidka baad kasoo gaadhsiin karaysa dhibka iska jiraa laakin waxa weeya dadkeenii baa tukinaya salaada degdegay oo dee asxaabtu marka ay ka warramayaan nabiga calayhi salaatu wasalaam salaadiisi waxay leeyihin marka la aadaamo midkaya wuxuu kali jiray baqiic iyo meelaha inuu ukaadi tago dabeexaajadiis soo guto oo weysaysto oo isu soo diyaariyo dabeedna soo gaadhu sunaystu la tukado dadka aa taqriiban dee ilaa cishriin daqiiqa ama nusa saaca laakiin laba ragcadood un baaba dirqi laga gaadhsiinaya ama markuu adaamaba waa wadaaba oo salaadiiba waa galay wayukrahu waxaa la karaahiystay taksiisu laylat ljumuca habeenkii jumcaha in lagu gooni yeelo bisalaad bisala salaad in lagu gooni yeelo oo waa xadiidkaa rasuulku ku diiday sala allahu alayh wasalam salaad iyo soo midnaba jumcaha in lagu gooni yeelo maaha waa yawmu laciid dadkuna ay wax cunayaan ay wax cabayaan ay faraxsan yihin sidii ciiddaba aan loo soomi karaynin waa ti oo kale markaa salaad lagu gooni yeelayaa ma jiro jumcaha iyo soomidnaba ee qofku intii uu tukan jiray ayuunbuu tukan doonaa imakan ee caadiga u ahayd wa salaatu raqaa'ib fii rajab salaada magacaa la yidhaahdo ee rajow la tukado wasalaatu nisfi shacbaan iyo salaada la tukanayo shacbaan kala barhkeeda bidcataani makruhataani waa laba bidco ah oo karaahiya aan hagaagsanayn kuwaas salaadahaas oo kutubaha qaarkood sheegaabu wax daliila ma leh qaasatana innagaba u idhahdaan bahjad iyo wax lisfu shabcaan bay ahayd baan umalaynaya habeene noocaas oo aan asal lahayn iyo salaadaha noocana ma jiraan buu iyagu yihi oo waxaa sala maleh haddii axaadiid iyo wax loo sheeg sheegayna sida dee nawe majmuuca kaga hadlaya mawduucaad unbay kamid yihiin oo mawduuc buu axaadiistooda noqonay waxaa loo soo qaatay salaatu tasaabiixna waa ka hadlay oo xadiidka dee kusoo arooraybaa iyadana daciifa baabu sujuudi sah sujuudu sahwigiibu halkan ku sheegaya sujuudu sahwi markaa waxa weeyaan dee qofku markii gef waxaana uga dhacay markii gef uga dhacay waa tii lagu kabay irqaaman lishayaan jabran lima fata wa irqaaman lishayaan baa loola imanaya salaada wixii ka dhinmayna inay kabto shaydaankiina ay ka cadhaysayso oo qofkii tadaarubku buu isku samaynaya lahu sababaani laba sabab baa keena sujuudu sahwiga tarku ma'muurin bihi wartikaabu manhiyin can labadaasaa keena inuu qofkii la yimaado wax la faray oo uu ka tegay sujuudu sahwi markaa waa lala iman karaa iyo wax loo diiday salaada dhexdeeda oo uu isku qaaday oo uu sameeyey labadaa midun baa sujuudu sahwigii loola iman karaa labadaa midun wey tiibuu dabeetana tafsiir ka bixiyay qaacidada ayuu sharxayaa marka fain taraka ruknan haddii uu rukni ka tago medel ka soo qaado wuxuu ka tegay sujuud washtagala bima bacda wixii ka dambeeyey buu sii waday uma dakara wuu xusuustay in sujuud uu ka tegay ama rukuuc tadaarakahu wuu samaynaya sujuuddiibuu samaynaya wa ataa waxaan ula imanayaa bima bacdahu wixii ka dambeeyey wasajada lisahwi sujuudu sahwigiina wuu la imanaya haddii masel markuu laba ragcadood maraya uu sujuud ka tegay dee waa inuu sujuuddii la yimaadaa salaadiina ragcaddii labada ragcadood wixii ka dambeeyeyna uu dhamaystiraa ila way dhangoonayde sanadkeeda wuu xaayo xidhiirhkeeda munqatic buu ahaa markaa may sii socon karayn salaaddii way istaagtay sidaa darteed waa inuu halkii ka soo wadaa buu leeyahy ka rukuuci washtaqala bimaa bacda ka sujuudi uma dakara lmatruuka tadaarakahu ataa bihi fawran markiiba waa la imanaya hadduu xusuustay markii la salaamo naqsaday kadibna bartii ha ka soo wado mada ragcad markuu tukaday buu ka tegay rukuuc ninkan isaga ah ragcaddii labaad buu macnaha rukuucdii ka tegay markuu afartiiba dhameeyo salaamo naqsaday buu isxusuustay marka cibaadadiisan leego waxay noqonaysaa inuu dee rukuuc inuu istaago oo uu soo rukuuco marka ile faatixadii waa kii soo dhameeyey wixii ka dambeeyay buu la imanaya anugu alxaas markuu soo rukuuco saddexdii ragcadooda dambeba hala yimaado weeye macnaheedu hala sujuudo intaasoo dhami arkaan bay hayd salaadana intii horun baa utir sidaa darteed dee waa inuu la yimaadaa wixii arkaan ahaa ee uu ka tegay walaw taraka bacdan walaw camdan sajada bacdi buu ka tegay dee abcaabta waad garanaysa kuway abcaabda u yaqaaneen shaaficiyada iyo kusoo tilmaameen waa qunuudkii iyo atashahud alawal iyo waxyaalihii noocaaha hadduu mid ka tago ogaanba ha ahaato wuu iska sujuudi wu oo sujuudsaawigii buu la iman walaw taraka hayrahumaa labadan wixii aan ahayn hadduu ka tago lam yasjud ma sujuudayagu macnaha rukni iyo bacdi abcaad iyo arkaan wixii aan ahayne sunayaashii ahaa iyaga looma sujuudo ka tegidooda matal haddaanu suuraddii akrin istiducaa listiftaaxi aanu akrin uma sujuudayo kuwa ah oo dee arkaan iyo abcaadun bay sujuudda ku gooneen wa in irtakaba manhiyan taasi waxay ahayd markuu shay maamuuru bihiya ka tegadahay maamuuru bihigaasina dee shay waajib ah iyo mid sunaaba uu noqonaya manhiyu canhugiibuu u gudbay marka wa in irtakaba manhiyan shay la diiday hadduu markaa la yimaado waa la kala qaadaya fa fiihi tafsiilun baa ku sugan ama fandur fi dalik eeg in lam yubtil camduhu salaa ogaantiisu haddii aanay salaada burinin lam yasjud ma sujuudayo wa in abtala camdigiisi hadduu salaada buriyana sajada lisahwi sahwigiisa wuu sujuudayaabu in lam yubdil sahwuhu aydan sahwigiisu yaanu burinin be waxa uu masal ka hadlayaa kii manhiyu canhug ahaa ee loo diiday kii manhiyu canhug ahaa loo diiday qofkan haddii uu la yimaado kolkaasuu ka hadlayaa sujuudsaawigii iyo si uu yeelayo shay manhiyu canhuya buu la yimi waa la kala eegayaabuu ku waxaa jira shay manhiyu canhugoo marka lala yimaado ogaana loola yimaado aan salaada burinin masala waxaa kamid ahaa de iltifaatkii salaada dhexdeeda iyo dhaqdhaqaaqyo yaryaraa iyo kuwa looma sujuudo camdi bah loola yimaaday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuunu sheegay dee qofkan tukanaya haddana hareeraha eegaya dhufsasho uu shaydaanku yar halqafayo salaadiisa inay tahay laakiin ha sujuuda mu odhanin wakadalik kii wejiga masaxaya oo kale waxaa kaloo iyaduna jirta markii uu inanti yarayda uu maamo siifsiitay nebigu iyo markuu mimbarka fuulayo kasoo degayay xadiis saxeexa baa ina kusoo aroortay waa ficilo iska koob kooban camdina wuu la imanayay laakiin aan lahayn maxay sujuudu sahwi may lahayn waa wax sujuudu sahwiya ulama imanin markaa kuwani waxa weeyaan shay camdigiisu aanu burinaynin wey oo ficiladii badnaa iyo saddex saddexdii tallaabo wixii kasii badnaa iyo waxyaabaha weeye kuwa camdigooda uu burinayay laakiin kuwan waa qaar aan camdigooda burinay haddana noocaa hadduu la yimaado ogaanba ha ula yimaado ama sahwiba ha ula yimaadee looma sujuudo iyaga hadduu mar tallaabsado halkaa u tallaabsado amaba uu dee dhinac eego ficiladaa koob kooban ee iyagu aan markaas aan u burinaynin camdigoodu sujuud ma leh kaga gudub halkaa oo waa kaa uu kuli fa in lam yubtil camdu asalaata lam yasjud halkaasay ku dhamaatay kala dhan camdigiisii bay burinay sahwigiisa iyo camdigiisa midna kaa looma sujuudayo wain abdala camduhu sajada lisahwi haddaba waxa uu noqday shaygan manhiyu canhugaha qofkani ula imanaya waa shay hadduu camdi ula iman lahaa burin lahaa wey de imika ragcad dheeraadu masal ku daray qofkani ragcad dheeraada hadduu ku daro ka hor ama rukuuc dheeraada ogaanna uugu daro maxay noqon lahay dee way ka buri lahayd salaada haddaba ka noocaasa markuu sahwi ula yimaado dee sujuudii baa lala yimaadaa sujuudi ila waa ziyaade sujuudsahwigii baa lala yimaada oo nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu duhurka shanta ka dhigay dee wax kaloo la qabtaa may jirin labadii sujuudoodun buu la yimi markaa shantaasi haddii ogaan looga dhigi lahaa dee way burin lahayd salaada kaasina waa kaa wa in abdala ay camduhu sajada lisahwi waa laba masalada halkaa kaga baxda markaa masaladan u dambaysa buu mid dabageliyay qayda oo waxa uhi in lam yubtil sahwuhu aydan isagana haddii sahwigiisu aanu burinaynin ka sii dambeeya waxaa jira mid camdigiisuna buriyo sahwigiisuna buriyo sujuudna aan lahayn isaga haddaad camdi ula timaado wuu kaa burinaya salaada haddaad sahwi ula timaadana wuu kaa burinaya dee maxaad markaa ka sujuudi salaadba kuma jirta wey isagii haddii lala yimaadaba shayga u kaa dhacaba salaadii waad ka baxda way way qariban hada salaam sujuudiba ma jirta dee kolkaa kolata salaadii ka baxda waa min jadiid in laga soo bilaabo kaa yaab kale muxuu yahay waxa weeyaan dee waxyaabihii salaada burinayay maalan ninkan isaga ah dee neef baaba ka timid ba amaba kaadi amaba nacuudu billahi minha waaba ridooba isaga laftiisii ama ninkii aynu ku ogeyn inuu tukanayaaba lugeeyeyba oo iska socdayba waxaa dhacday maalin nin lagaana tukinayay tawn buu iska yidhi on dee anagiiba qofka isku qabanay dalki waa ereyeyba imaamkii imaam ladii fara imaamkiina tukinaya in baaba cararayda maanaan arkayn anagu wuxuu ku cararay inay dee cudurdaar lahayd iyo inaanay lahayn waanu iska tukano furaada marka dee matal markaa ay neeftu ka timee waysadu ay ka jabtay qofki dee haddii ogaan ay uga timid kaadidaasi iyo haddii ilow ay uga timid labadaba salaadiisi way buraysa sujuudu saawi dee kolkaama jiro marka qeyd kan dambe wuxuu raacinayaa kan dambe oo waxa uu ku yihi sahwigiisa waxaa loo sujuudaa in lam yubdil sahwahu aydan haddaanu sahwigiisu burinayn oo haddii camdigiisuna burinayo sahwigiisuna burinayo dee sahwiba ha u dhacee sujuud ma leh oo salaad baan jirinba wayustafnaa waxaa laga soo reebayaa bu mima laa yubtilu camdu waxaanu camdigiisu burinaynin isagana waxaa laga soo reebayaa ma idaa qara'a alfaatixata aw itashahud aw bacdahuma faatixadii bu akriyay ama ataxiyaadkii bu akriyay ama barhkood buu akriyay lakin alkeebuu ku akriyay fi gayri mawdicihi meeshiisii meelaan ahayn fainahu yasjudu lisahwi walaa yubtilu camdu kanina waa miduu sahwigiisa usujuudayo camdigiisuna aanu burinayn wakadalik camdigiisiina wuu sujuudaya oo mid sahwigiisii iyo camdigiisiiba aanu burinaynin sujuudna la weyey halka hor u raactay marka waa afar masale la soco laba masaluu sheego midba midbu ka daba tuura marka afartan un baad kala eeganaysa ee isku kaa dabarogin afartan masalo midna uu ku yidhi sujuud ma leh midna sujuud buu leeyahay ayaa kii hore uu yidhi sujuud ma leh mid buu ka dabageeyey kii uu yidhi sujuud buu leeyahayna mid buu ka dabageeyey markaa waad kala fiirsanaysaa wاlictidaalu min arukuuc rukuucdii oo laga tooso wاljuluusu bayna sajdatayn iyo labadii sujuudood oo dhexdooda la fadhiisto waa labadaa rukni ruknaani qasiraani waa laba rukni oo gaagaaban marka loo eego rukuucda iyo iyo sujuudda ka horeeya tabطl salaatu biiطaalatihimaa camdan haddii ogaan loo dheereeyo salaadu way buraysa oo mar walba waxaa dhacaysay bay leeyihin kolkaan u fiirsana axaadiida in la tilmaamayo inay mid waliba ka horeeya ka gaabnaa ictidaalkuna inuu rukuucda ka gaabnaa kan kale isaguna bayna sajdataynkuna uu ka gaabnaa sujuuda marka haddii uu dee dheereeyo salaadii baa wax noqonaysa bay leeyihin bacd lmadaahib waa ku khilaafsan yihin oo runtii waa la isleegeysiin karaa bay qabaan fain dawalahumaa sahwan sajada hadduu dheereeyo oo uu isleegeysiiyo iyagiyo sujuudii sujuudu sahwi buu la imanaya walaw nasiya hadduu ilaawo qofkii salaada tukanayay atashahud alwala ataxiyaadkii horeba fadakarahu wuxuu xusuustay bacda intisaabi intii uu istaagay kadib xaruma alcawdu ilayh inuu ku noqdaa ma banaado oo xaraam wey fain caada balat fain caada camdan balat hadduu ogaan ugu noqdana salaadii way ka buraysa aw sahwan aw jahlan labadaa mid buu ugu noqday sajada markaana sujuudiha la yimaado waxa uu ku yihi ataxiyaadkan hore dee abcaadii buu kamid ahaa marka uu ka kaco farad buu galay oo ah faatixadan u akriyaya salajoogan dambe iyo waa farad markaa intuu faradkaa ka tago inuu sunuhu soo dhaafay ku noqdo awlawiyadii oo uu lumiyey bay imanaysa ama isagii oo laga doonayo salaad farada inuu tukado mid sunaha isku mashquuliyay bay keenaysa mana is-ag iman karaan sunaha iyo farad shareecaddu dee waxay siisay laba miisaan oo aada u kala weyn qofkuna wax ilaahay ugu dhawaado dee faradka ayaa markaa uu ugu jecelya wixii uu ku farad yeelay mima ftarada cala alcabd ayuu ugu fadli baday ayuu ugu jecelya haddaba haddii dee ragcaddiiba uu gudogalayba ataxiyaadkan uu soo dhaafee sunaha ma ku noqonayo oo nebiguna markuu ka kacay dee sujuudun buu leeyahay haddaba wuu ku noqday markaa uu ku noqday waxaa la eegayaa inay ogaantiiyo inay sahwi tiyo inay jahli tahay laba waa loo cudur daaraya waa sahwigiyo jahliga sujuudun buu iyaga la imanayaa laakin kolka camdigii ataxiyaadkii uu ka waxyeeloobayaa ka waxyeeleynayaa baan leeyahay salaadii oo ay ka buraysaa bay leeyihin ilahay halkaasi sheegay waa marka dee had iyo jeer imaamku ka tago waa kuwan dadku isku daatay ee mid si yar qaar baaba isagu iyagu nus nus ku wado oo intan uu sii kacayay kasii gaadhsiiyaba isagu iyagu kaba sii gaadhsiiyey imaamkii oo kacay bay yidhaahdaan int sioo arkaya intay dedejiyaan ku gaadh halkiisa inamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamkii waxaa loo yeelay si loogu dayo marka in la raaco un mooyaane kasii gaadhsiis iyo kaga hadhid ma leh wayalzamhu lqiyaamu in dakara waxa uu ku yihi inuu istaagaa waajib bay tahay hadduu xusuusto masala markii aad ataxiyaadkii ka kacday ee aada kusoo noqotay ayaad xusuusatay in lagu noqdaa inaanay banaanayn dee haddana sii fadhihi mayside waad kici un oo dhexdaba ad ku joojin doontaa waad kici waajib bay tahay wain caada qablahu haddaba qablahu damiirkaasi xaguu noqonaya qabla intisaabi ilaan bacda intisaabi bay soo ahayd intaanu istaaginba intaanu qumaatii isu taagin ka hor buu xusuustay lam yasjud sujuudu saawi lama imanayo maxaa yeelay dee qofkani mar haddaanu xaddii rukuucda gaadhin amaba kor aanu utoosin fadhiga u dhawaa dee wuu iskaga noqon karaa kolka walow nahaba haddii u hinqado caamidan isaga oo kasaya uma caada bacda maa saara ila alqiyaami aqra dabeetana waxa uu soo noqday intii uu salajoog u dhawaaday badalad waa buraysa salaadiisa wailaa falaa haddii kalena kama buraysa maala markan uu qofkan istaagayay ogaan baabay ka ahay oo uu kasayay walow nasiya tashahudala walabay tii hore soo ahayd moogta tanna ogaan baaba uga kacayaaba ataxiyaadka horeba meeluu ku ordayo garan mayna walow nahaba caamidan isaga oo u kasayu ka kacay ataxiyaad dabeetana markuu xagga sala jooga u dhawaaday oo heerkii rukuucda dee uu dhaafay markuu sii hinqabo xaddii rukuucda dhaafay buu haddana isidhi ha ka tegine la imo dee waxaasoo dhan uu isku daray waa ka burinaya salaada mar hadduu kacay ogaanna ahayd uu haddana kusoo noqday sunnaha isaga ah waa ka buraysaa batalad wailaa falaa wailaa haddii aanu gaadhin halkaa lasoo sheego sala jooga aan u dhaweyn falaa tabtulu salaatuhu liannahu ficlun khafiifun sidaasuu ku leeyahay wlqunuutu katashahud qunuudkan la sheegayaana ataxiyaadkii unbuu la mid yahay qunuudkiina waa ataxiyaadka o kale oo xaggee buu macnaha kala mid yahay haddii uu dee qunuudkii ka tago kuma noqon karo mar hadduu qunuudkii ka tago dee qofkii qunuudka la imanayo sujuudda xaggeediina uu gudbo dabeetana uu xusuusto dib uguma noqonayo wa wadcu ljabhati bilard foodan oo dhulka la dhigaana kal intisaabi bay lamid iyo isagoo istaagay oo dee waxay ku yar kala duwan yihiin markii ataxiyaadka laga kacayay kor baa loo socday sarajoogiya la-aantiina heelka heerka rukuucda ayaa lagu kala qiyaasaya daba qofkii isaga ahaa ee ka tegay rukuuc qunuudka xagga sujuuddana u socday goormaa laga soo qaadaya nin istaagay oo kale dee markuu fooda dhulka saaro laakiin intuu si yaro foorasanayo heerkii rukuucda iyo marayo dee wuu istaagi karaa wuu qunudi karaa buu kuleeyahy macnaha oo markaa dee sarajoogiibu u dhowya waanu ku noqon karaa kol hadduu dhulka galo oo fooda uu saaro dhulka ma ka kici karo qunuudkii kuma noqonayo taa wey ta uga jeeda halka wa wadcu ljabhati bilard kalintisaabi goorta la odhanayo noqodkay kaga buraysaa isaga markuu fooda dhigo walow nahada alimaamu imaamkii baa iska kacay oo ataxiyaadkii hore ka kacay lam yajuz lilma'muumi alqucuudu lah ee ma'muumkii uma banaana inuu usii fadhiyo ataxiyaadka ilaa an yawiya mufaaraqatahu inuu ka goosasho niyoodo mooyaane imaamkani kol haddii uu ataxiyaadkii ka kacay inamaa jucila alimaamu liyutama bihi bay imaamka kudayashadiisuna waajib bay ahayd marka ataxiyaadkaagan aada xusuusnaatid be inaad usii fadhida ma ahee faradka fuliyo sunaha ka ta sidaas adeyeelisa ilaa waxyaaba markaas qofku kolku kelida yahay uu samayn lahaa baa imaamka dartii uga tegaya mutaabacadiisa awgeed oo waa kii dee kasoo hadlayayna soo maraynay haddii faatixadii dhexda u marinay oo imaamkii rukuuco dee inuu la rukuucayo ataxiyaadkii isagoo bartanka marinaya hadduu kaco uu la kici un tanina waa sidoo kale mar hadduu ka kacay ataxiyaadka hasii fadhiyna raac subxaan allahina ha odhana ha ku celin lam yajuz lilma'muumi alqucuudu lah laakiin goortay ku banaanta inaad sii fadhida de waa maraad ka goosatay imaamkii jamcii baa iskaga baxday walaw intasaba maca alimaam imaamkii baa haddaba ataxiyaadkii ka kacay oo markaasaad adna raacday waa isla hinqateen jamcii baa raacay facaada alimaamu ilayh imaamkiiba faqiih ma noqonini ataxiyaadkii buu laftiisii ku noqday xarumat muwaafaqatuhu de inaad adna la noqoto maaha inaad raacdaa ma banaane oo xaraam bal yufaariquhu waaba ka goosanayaaba bal hadduu imaamkaasi dhex dabaashay oo isaga laftiisii hoos u noqday waa laga goosanaya xalka labaadna waxa weeye aw yantadiruhu qaa'iman ama sala joogaad ku sugi doontaa laba mid baa ku banaan kol hadduu imaamkii intuu istaagay ku noqday ha ku noqonin halkii hore isagaad raacdo dee waad istaagtay waa kan xusuustee ku noqday ataxiyaadka igama qurunta buu leeyahay haddii aan kolkii hore ka imi imikaba ku celiye laba mid baa ku banaana inaad ka goosato gaal isaga tukato iyo inaad faatixadaadii iska akrido iyo suuradaadii iyo balataxiyaadkiisana soo dhamaystay markuu kuu yimaado un baydan halkaa kasoo wada ambaqaad iyo inaad halkaa ku sugto sidii markii dee salaatulkoofka oo kale lays sugi jiray labadaa midhun wey fain waafaqahu camdan badarat haddii dee ogaan uu ula noqdo oo u waafaqo way ka buraysaa isagana qofki imaamkaa kacee ku noqday haddaad la noqoto way qarib maysaa salaada walaw qacada alimaamu imaamkii baa taxiyaadkii u fadhiistay haddaba wa qaama alma'muumu sahwan ma'muumkiina isagoon is ogeyn buu kacay lazimahu alcawdu limuwaafaqati imaami inuu ku noqdo imaamka waafaqo wey mararka qaarkooda waxaa dhacda qofku xoogun u kacaba dadkan had iyo jeer jalsatul istiraaxada aan qaaliban la iman ama aan isticmaalin waxaa dhacda isagoo hareerahaba aan eeginba inuu gacmaha sidii ugu hayay sujuudda un kor uga min asujuud unuu ka kaco ila alqiyaam dabeedna goor uu istaagay inuu arko imaamkii iyo jamcii oo fadhiisto keligii inuu taagan yahay uu qofkii arko waa tii la yidhaha ataxiyaadka ha ku noqona arrinkumaha markaasi mutaabacada imaamkaa la tix gelinaya waajiba markaa waa inuu noqdaa imaamkii waafaqaa oo u raaca laakiin kuma sii adkaysanaya halkaa ma joogayo arka lazimahu alcawdu limuwaafaqati imaamihi taas wey waxa uu ihi walaw shaka haddii uu shakiyo hal sahaa hortalow saawi ma kaa dhaca aw zaada ruknan ma rukni baad korrisa aw hal irtakaba manhiyan talo wax manhiya miyaad samaysa lam yasjud ma sujuudayo ma sujuudaya kolka macnaha goortan sujuudu saawiga aada la imanaysa waa marka aada dee hubto shay yaqiina aada hayso wey kol haddii aad sahwigiiba isku hayso sahwi miyuu jiraa mise ma jiro ma waxbaad ziyaadisay wax miyaad siyaadisay mise salaada way ku dhan taha dee ka yaqiintii waa kee waxa weya de inaanad waxba siyaadin siyaadadii waad shakisan tahay laakin dhamaystirkii waad hubtaa midka kalena waxa weeye talow shaygii waxyaabihii laguu diiday qaarkood miyaad samaysa mise maad samaynin inaanad samayn ba asal ahayd samayntuna waa laga shakiyey asalkun baa la raacaya iyo yaqiinta intaasoo jeer midna sujuudu saawi lala iman maayo ama mase shaka waxa uu shakiyay hal taraka bacdan mucayana bacdi mucayan aw sajada lisahwi ama inuu sahwigii usujuuday baabu ka shakiyey aw hal sallaa halaaan aw arbacan saddex baa tukatay mise afar banaa waxa uu ku binaynayaa cala anahu lam yafcalhu inaanu waxaa samaynin waayo asjuudu waa sujuudaya bal masle masale usoo qaado waxaad tidhaahdaa waxa uu shakiyey bacdan mucayana anaa bacdi mucayana waa abcaadii dee oo waxa uu leeyahay talow ka aad ka tagtay maataxiyaadkiiba mise qunuudkii marka uu sidaa shakigiisu noqdo inaanu samaynin ha ka soo qaadon sujuudi hala yimaado waa mid ninkani aada buu u yar dawaqsanaa markii hore sahwibuu ka dhacay way iska dhacdaa mararka qaarkooda sujuudu saawiga laftiisii buu yihi talow miyaad sujuudday imika sujuud saawigi ma la timid mise lamaada imanin laftiisii buu kusii saawiyey markaana waxaad tidhaahdaa bal sujuudda isagana kolkaana yaqiinta un raaco inaana sujuudin un kasoo qaado sujuud kolkaana sidee xadiidkuba dee uu ku caddaa waxa uu shakiyey ma saddexdaa tukatay mise afar banaa cala alyaqiin cala alaqali waalyaqiini waxa uu ku dhisaya arrinkiisa sida yaqiinta ah saddex iyo afar saddexda kasoo qaad laba iyo saddex labada kasoo qaad oo midka markaas waxa weeye yaqiintaa la tixgelinaya banaa intanoo masalada calaa anahu lam yafcalhu wayasjudu waa sujuudaya laakin in zaala haddii uu meesha ka baxa shakuhu qabla salaam intii aanu salaamo naqsanin shakigani haddii uu ka hadho yasjudu ayضa haddana wuu sujuudi doonaa limaa sallaahu mutaradidan intii uu noqnoqonayo wixii uu tukaday darteed waxa uu leeyahy talo taxiyaadkii hore miyaad ka tagtay mise kamaa tegin markuu ragcaddii u dambeysay mar ayuu xusuustay inaan waxba ka tegin oo isagana waa adigii sameeyey buuri oo dee kolkii caynkaa farta ishaaraya ee kasoo kacaya uu xusuustay ado alxaas shaydaanku dee waa kan xoogaa buu ka faa'idaystay mar hadduu shaydaanba soo tadaqulay irqaamu shaydaan baa loola imanaya sujuudan iyo taradudkaa dhexdhacay meesha awgeed markaana ha sujuud wain ixtamala anahu zaaid dee habaa suuragal ahaatay inuu zaaid yahay macnaha waxa uu ka shakiyey way halkaa inagu jiro allahu subxaana wa tacaala